بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين kelimada laba iyo tobanaad waxaan kaga hadlaynaa maanta caqiido ama iimaan waxaan saas u nirinay waxaa weyaan kelimadii noogu dambeysay darsigii horo yaa waxaan kuyaan ku khatinnay qofka inuu helo raaxo adduunya aakharana uu badbaado laba shayaa loogaga baahan yahay inuu ilaahayna rumeeyo camal saalixna uu la yimaado marka camalkii saalixa waa waxaan in badan ka soo hadlayno ramadaanka qayb ka yahay waxaan u aragnay inay caqiidadii asaas ay tahay ina wax yaroo kooban aan uga hadalno marka caqiidada waxa weyaan waxaa loogu magacaabay lianna alinsaana yacqidu calayha biqalbihi waxaad qalbigaada ku adkaysato oo aad ku go-aansatid oo yaqiin ah caqiida la yihahda wax shakii soo galayaan ma ah midda labaad caqiidada waxa weyaan addoonka waxa ugu horeeyo laga dalbayo haddii qof uu noo yimaado islaam baan rabaa uuna leeyahay qul waxaan leenahay laa ilaaha ila allahu muxamedun rasuulullaahi dheh dhihi mayna laabo horta bal adyaanta soo muqaaranayo macrifo soo sameeyo adigoo ilaahay yaqaana noo imaw dhihi mayno dhihi mayna shaki isku rid horta siay yaqiin kugu timaada saa hadda dad baa qaba madaahib oo kalaamiya sidaas qabto waxaa hadda waqti dheer uma hayno caqiidada waa asaas shay kastay asaas u tahay haddii ayida la helo wax badan baa hagaagay haddii la waayan wax laga aqbalaya ma jirto qofkii haddii aad la timaadi daacaad mithla aljibaal buuraha wax lamid ah oodan caqiida iyo alla rumayn wadin wax laga aqbalaya ma jirto lain ashragta la yaxbatanna camaluka markii ilaahay uu ka hadlay dadka towxiid kale iyo kuwa diideen kuwa diideen markuu ka hadlay ulaaika aladiina xabitat acmaalum fi dunya walaakhira buur dadkaas waa dadka acmaashooda adduunye aakhira meelka soo qaad ma leh marka caqiidada waxa weyaan haddii qofkiiba uu caqiida allaba rumaysneen rasuulkiisana u rumaysneen camal kasta u qabto waxawaaye waa farakudaalis caamilatun naasiba waa dadkii oo shaqadin qabana waxbana laga soo qaad aan lahayn marka caqiida hadda shan iyo toban daqiiqa laguma soo dhammayn kara laakiin waxaan rabaa inan qayb yar aan ka taabto xadiidka anoo ugu asalaynayo oo nebiga markii la weydiiyey iimaan muxuu yahay an tumina biاllaahi wamalaa'ikatihi wakutubihi warasulihi walyowmi alaakhiri walqadari khayrihi washarihi uu nebiga yidhi baan rabaa inaan kelimaad kooban ka iraado waxaa ugu horeeya asaasan an tumina billaahi ilaahay inaad rumaysid ilaahay maxaan ku rumayn karnaa ilaahay waxa weya waxaan ku garan karnaa rasuul buu noo soo diray rasuulkaas uu noo soo diray kitaab uu ku soo dejiyey sunnana waa u soo dhiibay labadiiba waxaa ku jiro ilaahayga tilmaamtiisii magacyaalka ilaahay uu leeyahay iyo tilmaanta ilaahay uu leeyahay oo ay ka mid tahay qul huwa allaahu axad allaahu samad lam yelid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad ilaahay wax lagu bartay ka mid tahay ilaahay waa keli asaana loo qasdaa waxna ma dhalin asna lama dhalin wax lamid ana ma jirto suuradda intaasay leedahay suurat اlxadiid awalkeeda huwa اlأwalu wاlaakhiru wاldaahiru wاlbaطinu wahuwa bikuli shayin caliim ilaahaygii oo horeey waayo wax ka horeeya ay jirin allihii uu dambey dambe wax ka dambeeyna ayn jirin allihii daahirka ah oo yani awoodiisa wax ka sareeya aysan jirin allihii baatinka ah oo wax ka ilaahay subxaanaه wa tacaala ka qarsoon aysan jirin aladi laysa taxtahu shay wa huwa bikuli shayin caliim waxoo dhanna wuu og yahay ayb ilaahay waa allaha khaaliq wax abuuray allah wax kasta awoodo alla oo dadka dilo allaha soo nooleeyo sifaadkaasoo dhan wuu ilaahay leeyahay marka ilaahay waxaan ku gaaranaynaa rasuulkii noola soo diray kitaabka uu noo keenay iyo sunnadiia waxaa ku qoran tilmaamyaalkii ilaahay aan ku garan lahayn marka ilaahay haddii aad garatid tilmaamkaas ku garatid sifaadkiisaa ka mid ah waxaa min alkhata ah in la yidhaahdo sifaadka ilaahay macnaheeda ma fahmayna in la yidhahdo dad baa waxay yidhaahdeen salafka sifaadka ilaahay madhabkooda waa tafwiid ilaahu adaa naga yaqaano oo macnaheeda ilaahay sifaadkiisii السميع البصير القادر الخالق المستوي على عرشه كل هذا ma la fahmaya miya طabcan waxaa weeyaan in la yidhaahda sifaadkan ilaahay ku garan lahayn maba la yaqaana macnaheeda ilaahay baa loo bandhigaya annaga ma naqaana in la yidhahda waxay ka dhigan tahay ilaahay waxaan ku garan lahayn inaan bana aqooninba mathalan hadda miithaalan ku siinaya alraxmaanu cala alcarshi istawaa ashaacirada waxay leedahay istawaa bimacnaa istowlaa ilaahay gacantuu ku dhigay sidii asigoo carshiga awal ka maqnay ee weerar intuu qaada soo qabsaday oo kale u suureeya salafkii istawaa waxay ku fasireen calaa wartafaca waxaan weydiinaa ninka luqada wax yar ka yaqaano markii istawaa salafkii u yidhaahdeen calaa wartafaca hada tafwiid miya mase tafsiir waay waxaan rabaa in dadka weydiiyo haddii la yidhaahdo tafsiir waa meesha waxaa ka baxay salafkii in la yidhaahdo sifaadka ilaahay waa tafwiidiyeen in la yidhaahdo macnahoodii ma garanayaan wayba kuu fasireenba sifo kasta saasaa looga soo qaadan karaa almuhim ilaahay waxaan ku garanaynaa maxaan ku yidhaahdaa sifaadkiisa iyo asmaadiisa iyo nebigiisa wuxuu nooga sheegay الآن من من توحيد الربوبية قوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون ilaahay wuxuu uri sayd ilaahay u diidayseen aad ugu kufrinayseen asigoo yacni idiin soo nooleeyey asigoo idiin dilayo asoo idiin soo bixinayo asoo hadhow dembaladiin cilina idin xisaabayo allihii intaasoo dhan oo aqdaar ee kugu socodsiiye asoon kaala tashanin hadda markuu ku abuurayo ilaahay adiga kaalama tashanin markuu ku dilaya kaalama tashanay markuu kusoo bixinay kaalama tashanay markuu ku xisaabaya camalkaadu ku hordhigaya allah awooddaas leh ma la diidi karaa wa jawaabtu maa maya marka towxiidkaas oo towxiid rubuubiya la yidhaahdo ood ilaahay awooddiisa iyo sifaadkiisa gartaa waxaa la rabaa inuu kugu hogaamiyo inaad alla caabudid wa ilaa maxay ka dhigan tahay haddaad tiraa ilaahay asaga wax abuura ilaahay asaga wax dila ilaahay asagaa kayta haddaad tiraa odan aadan rumaynin oodan caabudin macrifadii keligeed maxay keenaysaa allihii intaas aad u qirtay caabud markaan ilaahu adaan ku rumaysanahay ilaahu adaan kuu dukanaa ilaahu adaan kuu xajinaa ilaahu adigaan soon kuu soomaa saasaa lagaa rabaa marka laakiin haddaad allihii tiraa waa jirtaa adiga laakiin aniga adiga wax nagama dhexeeyaan ma dhici kartaa caqligan ma dhici karayso ayib walidaalika caalamka badanigiis mushrikiin iyo keyrkeeda way wada ogolaan ilaahay inuu jiro koonkan inuu iska imaan karin cid kasta waa dareemi jirta laakiin qole dahriyiin qadiima lagu magacaabi jiray oo maa yuhlikuna ila dahru dhihi jireen iyo markii madhabkan ishtiraakiga oo shuuciga oo itixaad soofiyeti ama midooga soofiyeti ou keenay yaa lagu yaqaanaa inay ilaahay koonkan mabaleh ay yidhaahdeen dowladdii weyneed oo soo jiri jirtay oo hadda burburtay oo la dhihi jiray midiga suufiyeed waxay dhihi jireen laa ilaaha walxayaatu maadda waxa weeyaan nolosha dhan waxa weeyaan waa wax la taabo karo ilaahna ma jiro saasay dhihi jireen markii la weydiiyey rusushii iyo ambiyadii iyo waxay la yimideen waxay leeyiin dadkaas waa dad umam bay u yimaadeen markay xalli waayeen mushkilaadkii umamta haysatay markay wax ka xalli waayeen yay fikrada diinta u keeneen say ku sabar siiyaanoo yidhaahdaan adduunyada dhib hadday idinku qabsato iska sabra taasaad heli doontaan masalada waxay ahayd riwaayo dadka loo dhigay ahayd ma diin maba ahena yidhahdeen marat il ayaam raggii markay cilmigii sii kusii talax tageen oo haddee macnaha qamarkii la tegay bani aadamka tashriix lagu sameeye waxaa la arkay nidaam daqiiq ah kown munasaq ah oo sidii u isaga dambeeya iyo qaanuunka uu khuduucayo caqliga bashariga uu ka wen yahay qaarkooda haddeertaan soo laabteen waxay yidhaahdeen waxaan caqligeeda geri weyne waxaan indheena ku aragnay ama qofka bani aadamka aan qalnay xibnihiisa say u kala shaqaynayaan masnac iyo warshad aa iska samaysantay keligeed ilaahayna ousan jirin caqligeena waa diida bay yidhaahdeen markaasaa waxaa layidhi haddee ilaahaas rumeeya haddee waa yahay taas macnaheedu waxay ka dhigan tahay buu iri inaan islaamka maanta jira aan qaadano liannahu kiristaan wax uu ka jawaabi kara male wixii diinta ilaahay uu soo dejiyey muusa iyo ciisa wixii waa la taxriifiyey wax basharay iska noqdeen waa la daba rogay maanta asiladan cilmiga ku dhisan haddii loo bandhigo kulligeed way ka wada hor imaanayaan leannahu bashar kala qoray waxaan waxa ka jawaabi kara sida saxdee waa shareecada islaamka iyo qaanuunkeeda waxa ilaahay ku soo dejiyey marka waxay yidhaahdeen haddii maanta aan waxaan aan idhaahdo sida yihiina loo qaato diinta islaamka alla qaatay noqonayso taasna nagama nooma qalanto sidaasay yidhaahdeen waxaa la mid eh nafsa maa tawasala ileyh dadkii nadariya daarweyn ninkii la yidhaah sameeyeen dadka daanyeer buu ka yimid sida loo wadi loo wadi loo wadi raggeedu kubaar tahay waaweynay markii lala fadhiistay alla yidhi yacni macquul ma tahay daanyeer bay dadka yimideen daanyeerkaana la jooga hadda dad mu isu bedelo dadkaas hadduu daanyeer ka soo tago bini aadamka yimid muxuu usii socon waayo wax kale usii noqon waayo asila waxaa la hordhigay ayna ka jawaabi karin markii lagu keekeena waxay yidhaahdeen war waxaa nadariya daarweyn waxaa loo keenay haddii ayada aan diidno albadiil islaamka waayo haddaan diidno in islaamka qaadanoon yidhaahda aadan baa laga yimiday xaawaa laga abuuray saasaan ku tarmanay in la yidhaahday inaan ku qasaasna ma ogolin dadka marka waxaan ku maalay maaweelino waa inaan helnaa yani wixii waa wax qoran rag waaweyn oo khubaraha ka jawaabay kasoo tag marka masaladii horta sidaasay kusoo dhammaatay ayib anuunimaado ilaahay subxaanah wa tacaala malaa'ig buu soo diray intaa waxaa weyaan waa nuqto yar oo kooban wax diidi kara ma jirto mushrikiintii nebi maxamed la tartamay haddii la weydiiyey war samaawaadkan iyo ardadan yaa abuuray layaquuluna allah markii layidhi maxaad u caabudaysay waxaan asiga ahayn waa ku meelgaaraynaa baa yidhi maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi dad sariixiina iska ahaayeen gaalada maanta jirto oo kale maaha aniga dabiica iska abuur dabiicada maxay tahay mahawaa ma qorax baa maxay tahay ma leh wax loo jawaabtaas ay gelin waa ku wareera buu ku leeyahy malaa'igta waxa weyaan waa khalqi ilaahay uu soo diray aan iska tarmaynin malaa'igta waxa weyaan aabbo iyo hooyo isuma noqdaan mid kastaba ilaahay baa gooni u abuuray lama yidhaahdo malaa'igta rag iyo dumar iyo loo kalama saaro waa malaa'ikatullaahi unbaa la yidhahda keli ah laguma sifeeya dumarnimo iyo iyo iyo waxaaba dhan lama yidhaahdo waxaa ilaahay u abuuray awaamirta ilaahay bay koonka ku maamulaan howlaa loo kala dhiibay ilaahay baa u dhiibay ninna waxaa maalan roobkaa loo dhiibay nin waxyigaa loo dhiibay nin dabeeshaa loo dhiibay nin maxaan ku yidhaha naartaa loo dhiibay wahaakada marka waxa weeyaan wاnaaزicaati qarqan wاnnaashitaati nashtan wالsaabixaati sabxan waa ragga dadka lagu yiri weeyaan ayagaas hawsha wاlmursalaati curfan falcaasifaati casfan wاnnaashiraati nashran falfaariqaati farqan falmulqiyaati dikran malaa'igta hawsheedii waay wax iska bilaabanaya ma aha ilaahay wuxuu u soo dhiibay bay ku dhaqayaan laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun wixii la amra unbay fuliyaan marka kownkan baa amarka ilaahay ay ku fuliyaan malaa'igta marka adiga arki maysa cadadkoodan wax la koobi kara ma aha ilaahayna ma caasiyaan shaqadaasna waa loo soo diray marka ayadoonaan arkaynaan leenahay inay jiraan oo ilaahay addoomankiisa ay yihiin inaad rumaysid saasna u rumaysaa lagaa rabaa kutubta ilaahay waxaa lagala jeedaa waa rasaa'ishii ama waraaqihii ilaahay uu soo diray rusulowna u soo dhiibay kitaabka ilaahay waa risaale ilaahay uu noo soo diray aladiina yubaliguuna risaalaat illaahi baa layidhi rusushaa loo soo dhiibay dadka inay gaarsiiyaan kitaabta ilaa kutubta ilaahay uu soo dejiyey macnaheeda waxaa weyaan kownkan aan idinku abuuray oon aniga hore usii abuuray adinkana idinku dhex abuuray sidaad ula dhaqmi kartaan ula jaanqaadi kartaanay kitaabkaanay ku qoran tahay marka kitaabka ilaahay waxaan rabnaa inaan qaadano siaan isku maamuli lahayn kownkan ilaahayna aan uga faa'iidaysa lahaynuna tusinaya walilaahi almathalu laclaa wax loogu mahmaaha maaha qofka bani aadamka hadda maanta masaanicda ama warshadooyin jirto waxay soo saarayaan jihaaz jihaaz markay soo saaraan kitaab bay soo raacinayaan ama waraaqa amaay soo raacinayaan jihaaskan sida loo looga faa'iidaysan karo yay ku qoran tahay haddii maanta jihaaz kombyuutar a la iska keeni lahay oo sida loola dhaqmaa iyo cilmigiisa aan la keeni lahayn ma laga faa'iidaysan kari lahayn hadha wuxuu noqon lahaa jihaaskii inuu kharimo haddaan annagan idhaahda kownkan baan ku dhaqmayna ardadan kitaabkii ilaahayna ku dhaqmi mayno waxay ka dhigan tahay jihaaskii oo ninkii soo saaray tacliimaadkii haloo mara uuna yiriyey aan ku khilaafnay oo kale anagoo dhahna ilaahay tacliimaadkii koonkaa lagu maamuli lahay uma uga baahnin anagaa annagaa maamulanayno bicilminaa baan ku maamulanaynaa ma socon kartaa sidaasaa waxay keenaysaa koonka inuu nala qalibmo liannahu sidii ay habbooneed haddaan un u isticmaali lahayn oo kitaabkii ilaahay uu ku qornaay baan anaga diidaynaa marka in faydaanaad ina cuduryaal ina koonka nagu dabagadoomo oo dadna lagu ciqaabo baciid ma ah waa midka afaraade waa rasuulullah ilaahay rusul buu soo diray waa bani aadam kutubtaas aan usoo sheegnaa loo soo dhiibay markaasaa layidhi kutubtan sida aad rusushaan wax ugu maqashaan ilaahay wuxuu ka xarimay uu ka badbaadiyey uu ka badbaadiyey inay gafaan waa macsuumiin min alkhata koow wuxuu siiyey mucjizaad iyo aayaad buu siiyey inay ambiye yihiin sidii qowmkooda ay u gartaan nebi kastaba mucjizaad loo soo dhiibay marka waa nin la yaqaano wuxuu la yimid calaamadii tusinahayd inuu rasuul ilaahay yahay oo mucjizaadkii ayaa loo soo dhiibay kadib baa layidhi kitaabkan u macnay dadkan siday marka ay u jaan qaadan uga dhaqmaan saasay ka dhigan tahay marka haddaan rasuulkii wax ka diidno kitaabkii ilaahayna ma fahmayna waay marka waxaa weeyaan aan isla daba wareegna unbay imaanaysaa marka rususha waa dad bani aadama oo ilaahay dadkii ka doortay kutubna uu ku soo dejiyey macsuumiin min alkhatana waa ka dhigay mucjizaadkiin ku garan lahayn inay dadka ka duwan yihiinna waa loo soo dhiibay intaasaa layidhi marka ka qaato markaan ka qaadanana macnaheeda waxa weeyaan inuu ilaahay wuxuu naga doona ayna baraan kitaabkii ilaahayna soo dejiyena ayna fahamsiiyaan marka annagay ilaahay isku kayn xiraan sidaa weeyaan rusula mubashiriina wa mundiriin lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujatu bacda arusul sidaasaa loogu talagalay waxaa kusii xigo midda shanaad yowm alaakhir maalinta dambo saddex daaraa kala jirto daari dunyaa waa midda hadda ku noolnahay daar barzakh la yidhahdo markaan dhimanno ilaa qiyaamada ay ka dhacdo inta u dhexayso qubuurta lagu jiro barzakha la yidhahda wa min waraa'ihim barsakhun ilaa yowmi yubcahuun iyo daar la yidhahdo daar alaakhir aakhir waxaa loogu magacaabay laysa bacdaha yowmun aakhir hal maalin keli ay ku dhammaana meelay ku dhammaata maba laho taas weeyaan daar alaakhira ilaahay wuxuu u sameeyey in mirihii adduunyada lagu qabtay lagu gurto ninkii xumaan ku samaystayna waa la ciqaabayaa ninkii wanaag ku samaystayna waa la abaalmarinayaa saasa natiijadeeda saas waa waa daar aljazaa oo janno iyo naar kale leh in aakhira la helaane ilaahay cadligiisay daruuro u tahay liannahu adduunyadan hadda aan joogno dulmi badan baa dhacaya haddaysan aakhiro jiri lahayn oo dulmigii adduunyada ka dhacay layska abaalmarinaya macnihii waxay ka mid noqon lahayd ninkii adduunyada madluum ku ahay weligiisba madluum inuu noqdo ninkii adduunya daalim ku ahayna inuu daalimnimadiisa ku baaqi noqdo laakiin ninkii madluumka ahay markii qiyaamo la taga dulmigiisii waa looga waa looga aargudayaa ninkii sameeyey ninkii daalimka ahay waa laga abaalmarinaya dulmigiisii marka cadliga ilaahay baa muuqanaya sidaa daraaddeeda ilaahay wuxuu yidhi afa xasibtum annamaa khalaqnaakum cabatha wa annakum ilayna laa turjacuun waxaad malaynaysaan cayaar cayaar inadiin abuurnay oo qiyaamo ayna jirin liannu qiyaamo haddii la waayo adduunyada cayaar bay iska noqonaysaa ilan haddiiba meelba laysku abaalmarina ayna jirin aan qadarkii kelimo yarka idhaahdo qadarka waxaa weyaan khayrna waa leeyahay sharna waa leeyahay binisbati lana annaga uu noo yahay ilaahay wixi ka yimaado waa wada khayr waana sirullahi fii khalqihi qadarka waa waxa uga dhib badan lianna waxaa lagu leeyahay awaamirtaas qaado waxaan sameey waxaan fulay waxaan ka fogow haddana waxaa lagu sheegayaa waxa kuu dambay doono horyay u qoran yihiin qofkii wuxuu isleeyahy war waxaan maxaan ugu daala haddayba qoran yihiinba sidaasaa nabiga la weydiiya lyiri ilaahay ama ilaahay rasuulkiisiio waxaan wax annaga hadda aan bilaabaynin oo markaan samayna kadib nagula qoraa miya mase hore wax noo qornay waa hore wax idiin qornay waa markaas yidhi maxaan u daalaynaa marka nebigu wuxuu yidhi icmaluu kullun muyasarun limaa khuliq nin kasta wuxuu sameeyo wuxuu u qoranbu waa u fududdahay haddaad aragtid nin daacad iyo wanaag samaynaya wax fiicana u qoran cagsigeedana ninkii xumaan samaynaya waxunbaa u qoran nebigu wuxuu u jawaabay si yar oo kooban ayb waxaa lagu soo dhoweyn karaa baa la yidhaahdaa ilaahay kuma dulminayo laakiin calaamulhuyuub waa waxaad samayn doonto intaadan samayno hore u sii ogaaday waxaad mutaysato meel kugu qoray maahina inuu ilaahay xumaanta kugu qasbaya ma ah laakiin waxa weeyaan cilmi adiga kaa qarsoon ilaahay wuu sii ogaaday wixii buu kugu qoray waxaa la yidhaha walilaahi almathalu aclaa nin macallin oo arday wax u dhigayo haddii uu yidhaahdo waryaa ha la dadaalo arday baa jiro aan buug wadanin macalinkii aan dhegaysanaynin wax soo aan mudaakaraynin haddii waxna aan fahmaynin mid kalena cagsigiisi waay idaaradii waa weydiiso lyidhi ardadaadii labada eed ka waran wuxuu ihi fulaanna waa dhacaa fulaanna waa baasaya imtixaankii markii la keenay sidii u sheegay macalinkii bay noqotay ninkaana dee baba dadaalin waa dhacay kana waa baasay macalinkii ninkaa ma dulminin oo wuxuu la weydiiyey wuxuu ka jawaabo ku dhacay marka hore intuu hore u sii sheegay owri waad dhici doontaa macnaheedu inuu dulmiya miya mase wuxuu ka arkay buu sheegay waa bani aadan wuxuu ka arkay ninkan buu sheegay wixii uu malaynayna wuu sameeyey waana ku dhacay annagoo bani aadan ah saas male awaalka samayn karno ilaahay xaqiiqo uu ogyahay tilaab kastood qaadi doonto iyo wax kastoo aad samaynta hoogu ori ogyahay wixii baa la qoray sidii baadna u samaynay wax kugu qasbayna ma jiraan marka dadaalaa nala amray annaga qadarka ilaahay wuu naga qorsanya aniga hadda waxii qoran ma ogi adiga wax kuu qoranna ma ogin laakiin dadaal baa nagala rabaa hadda adduunyadan waxaan aaminsannahay wixii ilaahay noo qoro risqiga waa cunaynaa maca daalika shaqadaan raadi ninkan waasido u samayso beertaan falo intaa dhan baad orday ma dhehaysid wixii ii qoran waa ii imaanaya guriga fadhiisan maysid taanba waad u dadaashay aakhirana dadaala lagu leeyahay haddii lagu dhaha jidkan waa xeran yahay khatar waa libaaxyaal iyo balaayaa ku jiro kanna waa aamin kanaad maraysaa dhihi maysid wixii ii qoran waa igu dhacayaan kan khatarti ma maraysid waxaa lagu leeyahy sidaas oo kale waayo aakhirada way kaa dahsoon tahay adiga laakiin waxa kula gudboon shariicadan lagu soo dejiyay siday tahay u qaado sidii adduunyadaba iyadoo kuu qoran aad u dadaalaysid sida wanaagga aad u heli lahayd aakhirada inaad wadaahayso u dadaal intaasaa lagu leeyahy wallahu aclam wasalaamu calaykum